قال العلامة الألباني رحمه الله ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها أحدكين هدوء تكن سترة حق هذا كأقدواله لا يقطع الشيطان عليه شيطان ككقوي ما يأسق صلاته سلاديسا يعني يسن كقوينه لا يقطع هذه اللي يراهدو يسن كجر ونهي لا يقطع الشيطان شيطان كيوسن كجر عليه أسق دشي صلاته سلاديسا oo sudrada ha ka agdhawaado hana ka difaaco ciddii damacdo inay sudradiisa salaadiisa goyso hormarto wa kaana axyaanan mararka qaarna wuxuu ahaa yataxara salaata mid ku dadaala salaada cinda alusbuwaana tiirka agtii allatii tiirkaasoo fii masjidi fii masjidihi ku sugnaa masjidka nebiga calayh isalaatu wasalaam tiirka masaajidka nebiga ku yiilay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku dadaali jiray inuu ku agtukado asiga oo sutro ka dhigto waxaana soo aroortay saxaabada ridwaan ullahi calayhim haddii salaada maqribka la addimo kaanuu yabtadiruuna ila sawaabi waxay u dardegi jireen xagga tiirarka ayagoo u tartamaya nin walbaahi inuu ninka kale uga hormaro tiir tiirarka masjidka ka mid ah si ay sutro uga dhigtaan degdegaas ay u kala tartamayaan tiirarka si ay sutro uga dhigtaan waxay daliil u tahay inaysan sutro la-aantu ka jirin ay ku dadaali jireen inay sutro yeeshaan lidaalika waxay u kala hormarayaan tiirarkii masaajidka si ay sutro uga dhigtaan nabiga calayhi salaatu wasalaamna axyaanan yataxara salaata mararka qaar wuxuu ku dadaali jiray salaada cinda alusbuwaana allatii fii masjidihi tiirka agtii ayuu ku tukanayay allatii istubaanadaasoo fii masjidihi masaajidkiisa ku tiila wa kaana sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa hadduu tukanayo fii fadaa'in meel bannaan laysa fiihi shajarun wax laysa fiihi shay-un waxnana aysan ku aalin oo yastatiru bihi uu isku asturo garaza bayna yadayhi hortiisa wuxuu surayay xarbatan ul ayuu surayay xarbada waa ul afkeeda hoose ee dhulka la suraya bir ay ku jirto dhulkuu ka taagaya fa sallaa ilayha xarbadaasi ayuu xaggeeda u tukan jiray waannaasu waraa'ahu xaal dadku ay gadaashiisa yihiin asaa imaama ushaasaa loo taagayaa ushaasaa sutro u ah dadkuna gadaashiisay ku tukanayeen wa axyaanan mararka qaar kaana wuxuu ahaa yucaridu raaxilatahu wuxuu yacni tacriidku waxa waaye ee yajcaluhu cardan ballac ayuu u dhigayay raaxiladiisa u fariisanayay fa yusalli waa tukanaya ilayha raaxilada xaggeeda wa hada khilaafu salaati taana waxay khilaafsan tahay buu yidhi salaada lagu tukanayo fii actaani alibili xeryaha geela lagu tukanayo fa inahu nahaa canha nabiga calayhi salaatu wasalaam waa reebay in xeryaha iyo meelaha geela ku hoydo lagu tukado oo salaadda lagu tukado wa axyaanan mararka qaarna kaana ya'khudu araxla wuxuu qaadan jiray kooraha geela la saaro ay lagu dul fadhiisto fayacdiluhu waa toosin jiray fa yusallii wuxuu u tukan jiray ilaa aakhiratihi qeybtiisa dambe muahirat mu'akhiratu araxli ayuu u tukan jiray xaggeeda waa kooraha qeyb yaroo ka taagan gadaal ama qoray gadaal ka taagan oo loogu talagalay in lagu tiirsado oo qofka dul saaran kooraha uu isku tiirinayo xagga dhabarka ka xigsanaysa taasaa waxaa la yidhahdaa mu'khiratu raxli taa xaggeeda ayuu nebiga calay slat slam mararka qaar u tukan jiray wuxuu yidhi sheikhu wa kaana idaa sallaa fii fadaail hadduu ku tukanayo meel bannaana fadaal waa dhul bannaan laysa fiihi dhulkaasna uusan ku sugnayn shay-un shay shaygaasoo yastatiru bihi uu isku asturo sutro ka dhigto hadduusan ku sugnayn dhulka dhul bannaan masalan wuxuu sutro ka dhigtana ma wato yani wuxuu sutro ka dhigto dhulkaasi kuma yaalaan markaasoo kale garaza bayna yadayhi xarbatan axaadiida qaarna waxaaba ku timid bilaal radia allahu canhu inuu usuri jiray nabiga calayh salaatu wasalaam inuu ushaa usuri jiray nebigana markuu soo weysaysto uu saxaabada dhujinayo ushaasi uu sutro ka dhiganayo soo uma jeedin nabiga calayh salaatu wasalaam xadaran wa safaran sutro kama tegin hadduu musaafir yahay oo dhul banaana socdo iyo hadduu gaadiid yani iyo haddii uu muqiim yahay oo uu joogo gurigiisa ama meeshii uu deganaa nebiga calayh isalaatu wasalaam labada midna sutro kama tegi jiri hadduu dhul banaan joogana sutur u tukan jiray haddii uu joogo meel sutralana ama wax sutro laga dhigan karo ay ku yaalaanna xaggooda u tukan jiray sida derbiga oo kale hadduu derbi helo derbiga xaggiisa u tukanaya hadduu tiir helo tiirka xaggiisa u tukanayay hadduu waayana marna uruu suranayay marna wuxuu u tukanayay mu'khirat raxli inta toosiisto marna wuxuu u tukanayay hashi laftirkeeda xaggeeda ayada laftirka xaggeeda ayadoo sutro ka dhiganayo sutradana ma aha in loo samaysanayo qofku markuu ka baqaayo in salaadiisa la goyo culamada qaara waxay u kala qaadeen sutrada qaara waxay yidhaahdeen haddii qofka uu ka baqaayo in salaadiisa la gooyo sutrow samaysana haddii uu joogo meel uu aamin ka yahay in salaadiisa la gooyana sutro hadduu doona samaysan maayo tafsiilkaasi sax maaha ama ha baqo ama yuusan baqin ama ha ka baqo in salaadiisa la hormaro ama yuusan ka baqin waa isku mid sutrada in la samaystaa waa waajib lidalika nabig alay slat slam kama tegi jirin wa kaana idaa sallaa fii fadaa'in laysa fiihi shayun hadduu ku tukanayo meel banaana oo waxba ku sugnayn yastatiru bihi waxaasuu isku asturo meel aysan ku sugnayn oo banaana hadduu ku tukanayo garaza wuxuu suraayey bayna yadayhi hortiisa xarbatan ul ayuu suraayay fasallaa wuxuu u tukanaya ilayha ushaasi xaggeeda waannaasu waraa'ahu xaal dadku ay joogaan gadaashiisa wa axyaana mararka qaar kaana yucaridu raaxilatahu raaxiladu asal ahaan markii la idlaaqo hashay ku dhacaysaa raaxiladiisa ama hashiisa ayuu si ballaca u fariis yani u fadhiisinaya fa yusallii ilayha markaasuu hashi xaggeeda u tukanayo markii la yidhahdo hal xaggeeda u tukanayo waxaa laga yaabaa in dadku kusoo dhacdo sootuu nabigu reebay sala allahu calayh wasalam in lagu tukado fii acdaani libil waana reebay axaadiida kusoo aroortay inuu rasuulka alay slat slaam reebay in lagu tukado xeryaha geela in lagu tukado iyo golaha geela in lagu tukado nabiga alay slat slaam waa reebay hadduu reebay sidee uu nabigu ugu tukaday hal xaggeeda waxaa laga yaabaa in qofka ishkaal u dareemo sheiku raxmatullah caleyh waa kasii jawaabay ishkaalkaas laga yaabo qofka daalibcilmiga inay kusoo dhacdo markaasuu yihi wahada khilaafu salaati fii acdaani libil hasha xaggeeda in loo tukado way ka duwan tahay wayna khilaafsan tahay salaada lagu tukanayo xeryaha geela maxaa yeele markaas meel geela u gaarah la taga soo ma waa xerya khaas ku ah laakiin hadda nabiga calayh salaatu wasalaam xero iyo golo geel midna ma tegin ee hal oo asiga wato gaadiid u ahayd xaggeeda u tukaday ida xadiidka waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay qofka inuu neef geela xaggii u tukado sutro ka dhigto laakiin inta baxo xeryaha geela inuu tago uu salaad ku tukado ama golaha geela inta tago uu salaad ku tukado nahyiya kusoo arooro lama ogola sababta loo nahiye waa maxay qaara waxay yidhaahdeen waxaa loo nahiyey waa linajaasa najaaso darteed laakiin sax maaha kaadida geela iyo digadiisu midna nijaas ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu amray qoladii xanuunsanayd ee daltabyooday ee magaalada madiine ku daltabyooday oo jawga isku bedelay oo ku xanuunsaday wuxuu amray inay caanaha geela cabaan yani waxaan dhihi lahaa kaadida geela inay cabaan caanaya iyo kaadida labadaba inay cabaan waana ku caafimaadeen hadday nijaas ahaan lahayn ma la cabi lahaa ma banaanaantin in la cabo nabiga calayhi salaatu wasalaamna ma amreen wax nijaasa in la cabo marka kaaageeda nijaas maaha waa linajaasa sahwaa maaha in cillo looga dhigataa culamada qaarna cillo kale sheegaan waxay yidhaahdeen qofka haddii uu xero geel ama golo geelu ku sugan yahay uu ku tukado waxaa laga yaabaa geelaasi qaar ka mid ah inay qofka ku durduriyaan axaadiista qaarna waxaa ku soo aroortay in geela laga abuuray min ashayaaiin saas darteed waxay yidhaahdeen cilladu waa dhan kale oo looga baqaayo qofkan naftiisa ee ma ahan bay yidhahdeen in najaasa qaarna waxay yidhahdeen arrintu waa tacabudi waa tacabudi maxaa laga wadaa yacni waa arrin tacabudiyo cilladeeda aan la aqoon cilladeeda alla yaqaana laakiin nebigu waa reeba alay salatu wasalaam in lagu tukado fii acdaani ibil calaa kulli najaasa ma aha fa inahu nahaa canha nabiga calayh isalaatu wasalaam waa reeba taas midda uu reebay iyo miduu sameeyey isku mid maaha waxa uu sameeyey waa neef geel uu sutro ka dhigtay waana kuu banaan taha hadda la tirkeeda inaad sutro ka dhigato walidalika culamada qaar waxay yidhahdeen fiihi jawaazu salaati ila alxayawaanaat waxaa ku jirta bay yidhaha xadiidkan inay bannaan tahay in loo tukado xayawaanaadka xaggooda ama sutro laga dhigto fainahu nahaa canha nebigu waa reeba yidhi calayh isalaatu wasalaam wa axyaanan mararka qaar kaana ya'kudu araxla kooraha ayuu nebigu qaadayay fayacdilahu markaasuu toosinayay fayusallii wuxuu u tukanayay ilaa aakhiratihi aakhiradiisa waa maxay waa mu'khiratu raxli aakhiradiisu u tukanaya macnaa mu'khiratu raxliga u tukanaya kabaalahaas aakhirkiisa qorayga ka taagan ayuu sutro ka dhiganayo xaggii u tukanayo wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa wadaca axadukum idaa wadaca axadukum bayna yadayhi axadkiin hadduu dhigo hortiisa mithla mu'khirati araxli mu'khirati araxli sheekha wuxuu yidhaha tacliiqa hoose bidami lmiim wa kasri lkhaa wa hamzatin saakina وفيها لغات أخرى لغة كلام لو كجران وهي العود الذي في آخر الرحل عودك وقري الذي كسر في آخر الرحل كورها آخر كورفيا كحق يسوق كنجر وعير إذا وضع أحدكم هدو أحد كندق بين يديه هرتيسا مثل مؤخرة الرحل فليصلي هتكذ حق يده هتكذ مؤخرة الرحل culamada qaar waxay yidhahdeen waa aqalu sutra sutro midda ugu yar waayo qadarka ay la eg tahay qorigaas ka taagan kooraha aakhirkiisa waxay yidhaahdeen waa qadarka ugu yar ee sutrada laga rabo annawowi raximah llah wuxuu yidhahdee xadiidkan waxaa laga qaadanayaa aqalu sutrati mu'khiratu raxli sutro midda ugu yar inay tahay mu'khiratu raxli wa hiya qadru cadmi diraac waxayna la eg tahay buu yidhi ama ay ku qadar tahay lafta diraaca ama dhudhunka laftiisa ayay la eg tahay lafta maxaa ka baxaya waxaa ka baxaya calaa cashi iyo faraha ayaa ka baxaya laftaas dhexe ayay la eg tahay ilaa xusulka udhaxaysa waa sii qadarayo wuxuu yidhaahday wa huwa huluthay diraac laftaasi keligeed dhudhunka markii saddex loo qaybiyo laba qayb oo ka mida ayay tahay iyada diraaca ama dhudhunka markii saddex loo qaybiyo laba qayb oo ka mida waay waa huluthay diraac mu'khiratu raxli intaasay la eg tahay culamada qaar waxay yidhahdeen qadariddaasi waa taqriibi ee ma ahan taxdiidi wax la xadidaayo ma ahan mukhiratu raxl laftirkeeda mararka qaar waa wax yaray kala dheeraan kartaa laakiin waxay yidhahdeen waa soo dhoweyn waa qiyaas soo dhoweyn ah qadarkaasi waa inaysan sutrada ka yaraanin bacdu lculamaa waxay qabaan inay sutradu bannaan tahay oo laga dhiga karo haddii wax kale la waayo in dhulka la xariiqo waxayna daliishadeen xadiidu lkhat xadiidka loo yaqaan xadiid اlkhaط oo ku jira fii sunan ibni maaja oo nabiga alayh isalaatu wasalaam uu yidhahdee falyaquta khatan hadduu qofku wax kala waayo xariiqin ha xariiqo oo sutro ha ka dhigto waxay yidhahdeen xadiidka wuxuu daliil u yahay inuu qofku xariiqin sutro ka dhigan karo haddana maxaan soo maraynay waxa ugu yar waa maxay waa hulutay diraac waxa ugu yar muakhiratu raxli waay xadiidkaasi ay daliishadeen culamada qabta in xariiqin laga dhigi karo waa xadiid daciifa aimo fara badanna ay daciifiyeen qaar kaloo saxiixiyana waa jiraan laakiin xadiidka sida raajixa waa daciif culamada daciifiyey waxaa ka mid a sufyaan ibn cuyayna raximah اllah waxaa ka mid a alimaamu daar alqudni raximah اllah wuxuu sheegay inuusan xadiidkaas sugnayn wuxuu yihi alxadiidu laa yahbut xadiid lkhat ma sugna waxaa ka mid a alimaam alciraaqi iyo ibn salaah wa ibnu xasmin wاnawowi nawowi culamada daciifisuu ka mid yahay wlbagawi asakaawi raximah اllah wuxuu yidhaahday xakama gayru waaxidi min alxufaadi bidiraabi sanadihi xakama gayru waaxidi min alxufaadi bidiraabi sanadihi waaxid wax ka badan oo xufaada ka mid a ayaa xadiidkan wuxuu ku xukumay inuu sanadkiisa yahay mudarib ikhtilaaf inuu sanadkiisa ku jiro waxaana u dheeraada ibdiraabka sanadkiisa ku jira waxaa kaloo ku jira nin la yidhaahdo abu cm abu camrin ibn maxamed ibn xurayr abu camr ibn maxamed ibn xurays waa majhuul awowgiis xuraysna waa majhuul idiraab iyo ikhtilaafna xadiidka sanadkiisuu ku jiraa ismaaciil ibnu umaya nin la yidhaahdana waa la tafaruday oo waa la gaar noqday xadiidka oo asigana tafarudkiisa culamadu ay inkireen culamadaas waxay qabaan marka xadiidka inuu daciif yahay xadiid khata uusan sugnayn alimaamu shaafici raximah llah markuu joogay fi lciraaq waa madhabkii qadiimka ahaa wuxuu qabay xadiid lkhat yani in khad la sameeyo o la xariiqo laakiin markii u usoo wareegay xagga masr fi lmadhab اljadiid wuxuu yidhahdee ma haboona in khad la sameeyo oo sutro laga dhigto ilaa inuu jiro xadiid la codsan karo saxiixa maaha xadiid la codsan karo saxiixa ma jira ma jiro xadiidku waa daciif sidaa dartee imaam imaamu shaafici shardi ku xiray waa inuu xadiidkaas sugan yahay hadii kale wuxuu yihi ma haboona in khad la sameeyo calaa kulli khadka ma sugna waxa ugu yar ee qofka laga rabana waa mithla mukhirati raxli inuu sutro ka dhigto mukhiratu raxli qadar la eg oo lagu qadaray dhudhun markii saddex qaybood loo qaybiyo laba ka mid ah hulutay diraac wuxuu yidhi idaa wadaca axadukum bayna yadayhi hadduu axadkiin dhigo hortiisa mithla mu'khirati araxli falyusalli ha tukado walaa yubaali yuusan u aabba yeelin man mara qofkii mara waraa'a dalika intaa gadaashi mu'khiratu raxli gadaashii qofkii mara yuusan u aabba yeelin wasallaa maratan marna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tukaday ilaa shajaratin geed xaggiisa wa kaana axyaanan mararka qaarna wuxuu ahaa yusallii mid tukada ila asariiri sariirta xaggeeda ayuu u tukanayay wa caaishatu radia allahu canha xaal caaisha radia allahu canha mudajicatun calayhi ay tahay mid ku jiifta sariirta dusheeda taxta qadiifatiha maradeedana ku hoos jirta go-eedii maradeeda ku hoos jirtay ayadoo maradeeda hugsan sariirta ku jiirta ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sutro ka dhigtay sariirta sariirta xaggeeda markuu qofku u tukanayana shardi ma ahan inuu lugta sariirta isku aadiyo laazim maaha oo yani lugta dheer xaggeeda u tukado hadduu doono dhexdeeduu ku aadi karaa dhexda hoos waa ka duleeshaa soo maha laakiin dhirirkeedaas sare ayaa wuxuu u yahay sutra sutrada markii laga hadlayo qadarkeedana waa xagga dhirirka ee xag ballac maaha ballaca culamada qaar waxay ihahdeen hadday doonto ha noqoto mila shacri tintoo kale ha la ekaato dhuumninta hadday doonto tinoo kale ha noqoto waxaa laga raba in la raadinayo waa xagga dhirirka laakiin ma aha xagga ballaca ballac intay la eg tahay ma inay kitaabkan la eg tahaba ma inay ka yar taha ma jirto intay doonta ha la ekaato waxa laga fiirinayo waxa waaye xagga dhirirka hadduu shaygu weyn yahay laakiin dhulka uu yaallo ay iska dhamayn mitla muakhirati raxli sutra ma galaan ma galo hadduu doono soo doono ballac howl ahaado waxa la raadinayo oo nabigu calayh isalaatu wasalaam la leeyahay wuxuu u tukanayay ama uu leeyahay ha samaysto axadkiin mitla muakhirati raxli waa xagga tuulka ma aha xagga cardiga iyo ballaca maaha axaadiidta marka hadda aan soo marnay waxaa laga qaadanayaa nebiga waxyaabo kala duwan xaggooda inuu u tukaday gaadiduu watay xaggii waa u tukaday raaxiladii hashi xaggeeda waa u tukaday ilaa jidaarinna waa u tukaday derbi xaggii ilaa xarbatinna waa u tukaday oo ul loo suray xaggeeda canazana waa u tukaday oo xarbada iyo canazada waa isleeyihiin mitlu mu'khirati raxlina sutro waa ka dhigtay oo xaggeeda waa u tukaday nabiga calayhi isalaatu wasalaam ilaa shajaratinna waa u tukaday geed xaggiisa ilaa sariirinna waa u tukaday waxyaabahaas iyo kala duwan ila istuwaanana waa u tukaday oo tiir ah waxyaabaha kala duwana nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo sutrada ka dhigtay waxay daliil u tahay waxa sutrada laga dhiganayo wax mucayana ma aha laakiin waa inay noqdaan wax qadarkiisu uu gaarsiisan yahay mitla muakhirati raxli kutubta in sutra laga dhigto culamada qaar waa ay ka hadleen waxayna sheegeen inay makruuh tahay inaysan wax haboon ahayn in kutubta cilmiga ama kitaabka qur-aanka iyo kutubta kaleba cilmiga in sutra laga dhigto bacdu salaf waxaa laga soo noqday inay karaahiyeysteen ay yihahdeen arrintaasi waa arrin makruuha oo aan habboonayn oon fiicnayn kuwa baneeyana waa jiraan laakiin qofku waxaa la rabaa inuu ka dhowrsado inuu kutubada cilmiga oo ka dhigto sutra qof xaggii ma u tukan karaa qof xaggii waa u tukan karaa imaamu axmed raximah ullah ninuu wuxuu amray inuu sutra samaysto fasallaa ilaa insaani markaasu wuxuu u tukaday qof xaggiisa yacni qof uu sutra ka dhigtay qofkaas xaggiisa u tukaday qof sii jeeda oo fadhiyo ama taagan sutro waa ka dhigan kartaa hadduu tukanayo iyo hadduusan tukanaynba sutro waa ka dhigan kartaa laakiin waxaa daran un haddii aad heli karto meel aad marka hore ku kalsoon tahay inaad meeshaa ku kalsoontaha sutro ka dhigato qofka waxaad dhici karta inuu kaa tago salaadda markaa xirata kadib inuu dhaqaa hortaaduna ay banaanaato adoo marka tiir heli kara insaan xaggii miyaa u tukanaysaa mise tiirkaa ka hormarinaysaa tiirkaa kuwa haboon ilan tiir kaa dhaqaaqi maayo laakiin qofka waxaa laga yaaba kaa tago ilaa xayawaanin waa u tukan kartaa waa soo marnay nabig alay sala slam waa tukaday ilaa raaxilatin calaa kulli waxaa la rabaa sutradu inaysan ka yaraanin mu'khiratu raxli inaysan ka yaraanin xagga dhirirka xagga dhirirka waa inay ka yaraanin inay ka badnaato ayadoo de ilaa meesha ay doonto ha gaarto tiirkan hadda hoos ka kacay ilaa kor tagaya dhirirkiisu shardi miya shardigu waxa waaye meesha ugu yar ama meesha ugu badan ayada xad ma laha xagga dhirirka wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin